من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا waa hagaag dhegaystayaal weli halkaan nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markaan waxaad ku soo dhowaataan dersiga lixaad ee kitaabka nisaa-un fii aayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinayaa sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
suuratu nisaa maqaasidkeeda haddaan ka hadalno horta fadhigeennina waa fadhigeennii lixaad oo duruustii aan wadnay ama jalsaadkii aan wadnay oo ahaa annisaau fii aayi lqur'aan ama dumarkay maarata aayadaha qur-aanku ay ka hadleen ama qur-aanku uu ka hadlay qisooyinkooda baynu ka hadlaynay marka suuratu annisa baynu usoo gudubnay suuradda horta maqaasidka ay maarata ka hadlayso alihtimaamu bilcaqiida watawxiid illaahi subxaanahu wa tacaala wa qadaaya aliimaan iyo iimaanka aada uga hadashaa waxay ka hadashaa alraddu cala alcaqaa'id albaatila caqaa'idka xunxun in la radiyo dadka looga digo in xujada la caddeeyo oo la caddeeyo sixata nabuwata moxamed inuu nabiyullahi moxamed uu rasuul ilaahi soo diray ay ka hadashay suuraddu aada u difaacday in laga digtoonaado munaafiqiinta ay suuraddu ka hadashay waxay kaloo ka hadashay alcinaayatu bilusar qoysaska maaratay in maaratay aada loo tixgeliyo oo maaratay xil la iska saaro sidii qoysasku noqolaayeen qoysas degan oo fiican oo islaamka wax kusoo biiriya ayaddu waxay weyneysay calaaqada udhexaysa labada isqaba waxay kaloo ka hadashay xuquuq alarxaam dadka qaraabada ah xuquuqday leeyihiin waxay kaloo ka hadashay oo caddaysay nidaamka isdhexalka ama irid la isdhexlo iyo sida tarikada loo qaybiyo markuu qofku dhinto wuxuu ka tegay loo qaybiyo iyo dadka mudan inay qaataan waxay kaloo ka hadashay alihtimaam ususi binaai dowla islaamiya dowla islaamiya waxay ku taagan tahay ayay ka hadashay oo cadaaladii iyo ammaanadii in la ilaaliyo in la kala dambeeyo ayay aayaddu ka suuraddu ka hadashay jihaadka fii sabilillah ayay suuraddu ka hadashay suuratu nisaa ka hadashay waxay kaloo ka hadashay in xil la iska saaro ilaalinta dhiigga dhiigga la ilaalinayo alihtimaamu bixifdi addimaa iyo axkaamta markii dhiiggii u daato ama xaqdarraha ku daato ama xaqa ku daatay way ka hadashay xoolaha in la ilaaliyo ka hadashay suuraddu waxay kaloo ka hadashay in la ilaaliyo xuquuqda dadka agoonta ah marka qisada waxaan waxay ka hadlaysaa suuraddu dumarkii mustadcafaadka ahaa ee maka lagu dullaysan jiray markii nebigu hijrooday sal lla ly slam iyo saxaabadiisii islaam muslimiina ayaa maka kusoo hadhay dadkaa dabcan laba qaybood bay isugu jireen qayb islaamkooda qarsanayey laakiin ay suura hayd ay u suuragelaysay inay hijroodaan oo dariiqana yaqaanay maalkii ay ku bixi lahaayeenna haystay laakiin door biday inay maka iskaga noolaadaan oo gaalada iskaga dhex noolaadaan qaybta kalena waxay ahayd dad mustadcafiina oo dariiqna aan garanayn meel maal ay ku gudbaan iyo awood ay ku tagaan aan lahayn oo ku hijroodaan marka dumarkaas ayaa laga hadlayaa mustadcafaadka ahaa waa qisadana ka hadlayna waa qisadii dadkii maaratay maka lagu tunjilicsan jiray mustadcafaadka ahaa qur-aanka saddex meelood baa lagu sheegay fii suurati nisa waa lagu sheegay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illah wlmustadcafiina min alrijaali wاnnisaai wاlwildaani aladiina yaquuluun aladiina yaquuluuna rabbanaa akhrijna min hadihi alqarya rabbanaa akhrijna min hadihi alqaryati alaalimi ahluha wajcal lana min ladunka waliya wajcal lana min ladunka nasiira aayaddaas way ka hadashay dumarkaas waxaa kaloo lagu xusay ila almustadcafiina min alrijaali wاnnisaai wاlwildaan wاlwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila isla suuratu nisa aayadda sagaashan iyo sideed fii suurati lfatx ilaahay mar kale dumarkaas waa ku xusay markii laga hadlayey sulx alxudaybiya iyo qisooyinkii maaragtay gaalada iyo muslimiinta dhex maray ilahay wuxuu leeyahay hum aladiina kafaruu wasaduukum can ilmasjid alxaraami walhadya mackuufan an yabluqa maxilah walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaau mu'minaatu lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macarat bigayri cilm liyudkhil allahu fii raxmatihi man yashaa low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima aayadda shan iyo labaatanaad ee suurat fatxna waa lagu xusay dumarka iyaga oo way xustay suuratulfatxna waa ku yimaadeen haddaan qisadooda maaragtay soo gaabino waxay sheegaan xadiis uu sheegayaa xadiiska uu soo sheeganaya abi jumucata junayd ibnu sabc alansaari wuxuu leeyahay tiradooda ayuu sheegay dumarkaas intay ahaayeen dumarka iyaga intay ahaayeen tiradoodu sheegay wuxuu leeyahay wa kunaa halaaثata rijaalin wa tiscata niswatin wa fiina nazalat walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaau mu'minaatu lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum mucaraة bغayri cilm liyudkhil allahu fii raxmatihi man yashaa low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima saasuu leeyahay xadiisku inay ahaayeen saddex nin iyo saddex nin iyo sagaal dumara wa qaala cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma kuntu ana wa ummii miman cadara allahu aniyo hooyada waxaan ka mid ahayn dadkii maaragtay loo cudurdaaray isagoo soo safri kari waayey soo hijroon kari waayey hooyadiina waa umulfadl gabadha loo yaqaano lubaaba alkubraa bint ulxaaris bay ahayd waxayna islaamtay dad dumarkii u horreeyay islaamay ka mid ahayd bacda khadiija bintu khuwaylid bay ahayd qofkii labaad bay sheegayaan siday siiradu sheegayso wahiya thaani min man aslama min annisa waa qofkii labaad ee dumara islaama wahaajarat ila almadiinati bacda islaami alcabaas odaygeedu markuu islaamay kadib ayay maaratay maka madiina u hijrootay wa kaana rasuulullahi sal ll slam yazuuruhaa rasuulku waxaa mid soo booqda wayuqiilu fii beytiha mar markuu qayluushada gurigeeda wa kaana tasuumu alithnaina walkhamiis qof cibaado badan bay ahayd ilahay aadka wuxuu noogu sheegay dadkaas qoomka nimankaas iyo dumarka iyaga inay hijrada ka hadheen iyagoo awoodi kari waaya inay hijroodaan awood iyo quwad may lahaayeen ay ku safraan nafaqo dariiqa kugu filana ma haysan oo gaadhsiisa meeshii nebiga iyo saxaabadu u hijroodeen oo madiine ah ama xaalkooda waxaa ka mid aha qaaran dariiqaba garanayn oo madiine gaadhsiinaysa awood la-aantaasana sababa had inay maka baaqa ku noqdaan iyagoo la gumaysanayo la isadcaafsanayo la tunjilecsanayo walaakiin diintoodii wuu bada habatuu way sugnaadeen diintooday ku sugnaadeen dhib kastoo kaga timi reer maka iyo qurayshna diintooda kamay kamay celin ilaahana waxay ka baryi jireen dee sida hadda saayaddaba ku arkayno inuu meesha inuu ka saaro oo hijra ilaahay maaragtay uu ku ersaaqo oo makhraj ilaahay uu siiyo leannao dhibaato badan bay kala kulmayeen reer maka qurayshtii reer maka kala kulmayeen qaala ibnu kathiirin raxmatullahi caleyh qowluhu tacaala walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaau mu'minaat wuxuu leeyahy haddayan maalintii xudayb ayaan ku dhex jiri lahayn reer maka dad muslimiina ilaahay muslimiintu ku fasaxila say ula dagaalamaan oo u baabi'iyaan laakiin maxaa gacmahooda looga laabay oo mu'miniinta maaragtay aan loo qadirin inay la dagaalamaan reer maka maalintaas leanno dad mu'miniin iyo gabdho mu'minaada ayaa ku dhex jiray kuwaas ayaa maaragtay loo loo turhayey oo loo dhibrinayay ibnu kathiir mar kale wuxuu leeyahay aayaddan odhanaysa وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ابن كثير حليه يحرض إلهي وحكب ورهنيا الدوميه المؤمنين على الجهاد إن الدقالمان وشتك سكون دقالمان ويؤدى ذالان سيؤبن بعدين لهاي تتكى مستعظمين قالوا يا ظلميسو ee maka jooga rag iyo dumar ba laha iyo caruur ba laha dadkaas oo aada ay u dhibaysay oo qalbigooda ka gubanayay inay meeshaasii joogaan sidaa darteed ilahay wuxuu yidhi aladiina yaquuluuna rabbanaa akhrijna min hadihi alqarya yacni aldaalima ahluha wajcal lana min ladunka waliya wajcal lana min ladunka nasiira waxay leeyihiin allahuma sakhir lana min cindika waliyan wa naasiran dad noo gargaara oo dulmigaa naga rafciya بإله كبريان قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بن عبيد الله قال سمعت ابن عباس يقول كنت وأمي من المستضعفين أن يهو يضي وحانهين ضدك مارتي مستضعفين تما كسو بحكر واي يكد المناع مركا عبرة عبرة كيها لأنه يدروسنا كغادنا إنه دمر كان محايد تهي استضعاف كي يقوميس ومرة روحو قارسين يا إن قفك مسلم كاي أسورة قلي ويدو إنه هجروده awood uu waayo laakiin taa macnaheedu ma aha inuu diintiisa ka noqdo gabadha muminada diinteeda ka noqoto ama ninka muminka diintiisa ka noqdo taas taa macnaheedu ma aha si kastoo lagu gumaysto si kastoo lagu dulaysto gaalo dhex joogto haddaad awoodaad ku baxdo aad weydo diintaada ku dheganow diinta inaad ku dhegto way lagaa rabaa diintaada inaad ku dhegto ayaa lagaa rabaa taa weliba macnaheedu maaha inayan isku dayin inay baxaan oo ugu saciyaan siday u hijroon lahaayeen waxaa laga rabaa fursada u horreysa helaan inay ka baxaan meeshaas gaaladu ay ku dulaysanayso ee diintooda ugu badbaadi ladahay waxaa kaloo inoo sheegay saayaadku inay laasim tahay in la badbaadiyo dadka muslimiinta oo laga soo badbaadiyo gacmaha kufaarta ayay aayaadku inoo sheegeen waxaan kaloo ku arkaynaa meeshan qur-aanku siduu maaragtay inuu ugu boorinayo muslimiinta ugu boorinayo inay u dhibriyaan qaarkoodba qaarka kale oo waxaaba dagaalkii dhammaaya ilaahay maarata uga joojiyey maka reer maka ay la geli lahaayeen dadka muslimiinta ee ku dhex noolaaya masaakiinta ayaa loo dhibrinayay weliba waxaynu qur-aanku ina barayaa sida maaratay aynu ugu dhibrino dadkeenna dacafada ah iyo inaynu maaratay digtooni ka qaadano la dhaqankaan la dhaqayno si ay muslimiintu wada dhaqmayaan sidaan mu'mina loo dhibin gabadh mu'minada loo dhibin waa laynaga reebay inaynu muslimiinta wax dhiba u geysano waxay nooga muuqanaysaa qisadatan inta ay leeg tahay cadaawaday gaaladu muslimiinta u qabaan waxay u reebanayaan ayaan lahayn waxay ku galeenno ma lehe iimaankoodaas ay ilaahay aamineen ilaahay rumeeyeen bay kula dagaalamayaan arrintaasna waa arrin taagan wakhti kasta iyo meel kastaba cadaawada iyo collaytanka muslimiinta lala collaytamayaana waa uun mid keliya haba haba kala duwanaadeen wasaa'ilka loo marayo iyo dariiqa loo raacayo sidii muslimiinta loo colaadin lahaa laakiin in diintaada la baxsato xagga ilaahay u baxsato markay nawaasil iyo masaa'ib kugu dhacaan iyo dhibaatooyin waaweyn waxaa loo baahanya waxaa weeye adducaa walistiqaathatu billaah ilaahay maaragtay inaad kaalmo weydiisto su meesha kaaga saari lahaa halkaa waxaa weeye waxay kutusaysaa weynaanta maqaamu rububiya rabbana bay leeyihin ilahay magaciisa ku baryayaan rabbana bay leeyihiin haddii ders meeshan aan ka qaadanayno weyn waxaa weeye dersi aan ka qaadanaynaa wujuubu lhijrati markii maaratay diintaada ku badbaadi weydo oo gaalaha ilahay kugu salido diintaada inaad maaratay aad gudasaal rabe u gudato ay ku diidaan waxaa ku imanaysa meesha waxaa waajib noqonaya in meesha laga hijroodo hijraduna fadli weyn bay ku jirtaa fadli weyn bay leedahay hijrada fadligeeda aad buu u weyn yahay hijrada ilaahay dartii loo hijroodo iyo diinta ilahay in loo nusreeyo loo loo hijroodo waxay daliil u tahay ilaahay maaragtay inay kaa tahay diintanu inay dhabkaa tahay runkaa tahay bay kutusaysaa waana sabab weyn oo dembiyada lagu dhaafo hijradu hijrada dembiga waa lagu dhaafaa qaala tacaala faalladiina haajaruu waukrijuu min diyaarihim wauduu fii sabiilii faqaataluu waqutiluu laukafiranna canhum sayi'aatihim dembiyada alaa lagu dhaafaa markuu qofka soo hijroodo diinta ilahay u gargaaro gaalada marata dagaalkeeda ka qayb qaato dembigiisii waa lagu dhaafaya waxaynu ka fahmaynaa marka shareecadu hijrada booska ay dhigtay xataa waxaynu ka garanaynaa tafaadul la kala fadilayo dadka dadka tujinaya sababaha lagu kala fadilo waxaa ka mid hijrada qaala nabiyu sala allahu alay wasalam yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawa faaclamuhum bisunna fain kaanuu fi sunnati sawa faaqdamuhum hijratan muslim baa saxiixiisa kusoo saaray dadka waxaa tujinaya qofka qur-aanka ugu ugu qur-aanka badan kitaabka ilahay ugu yaqaana hadday xagga qur-aanka ka sinaadaan labadaa qof ee imaamnimada la rabo inay noqdaan imaam loo cayimo waxaa la door bidaya markaa la fadilaya midka sunnada badiya labadooda sunnadiina hadday ku sinaadaan oo ayan kala badin waxaa markaa la hormarinayaa aqdamuhum hijratan kii hijrada soo horreeyey soo hijrooday kii hijrada ku soo horreeyey intaasoo sano hijrada maarta ku jiray kii shalay yimi kaasaa laga hormarinaya hijrada ilaahay dartii loo hijroodana waa cibaado culus cibaadatun thaqiila weeye oo quluubta dadka ku culus maxay ugu culus tahay leanna waxaa ku jira meesha safar waa la baxayaa eeshaad baratay deegaankaad ku noolayd ku soo kortay maalkaagu yaalay qarabaadu joogtay saaxiibadaadu joogeen baad ka dhaqaajinaysaa ilaahay darti waa arrin markaa qalbiga dadka ku adag oo qaar badan dadka waxaa ka reeba hijrada masaalixdaasay ilaashadaan weliba hijradu marka arday dhul fog loo hijroonayo waa kasii daran tahay aad bay markaa culayskeedu u badan yahay laakiin markaad waxaad jecleed ka hijrooto iyo dhulkaad jecleed iyo waddankaad jecleed iyo qaraabadii iyo tolkii iyo dadkii aad la noolay iyo asxaabadii ama saaxiibadaadii muqaabilka waxaad helaysaa ajar weyn baad xagga ilaahay ka helaysaa sica fii sabiilillah markaad u hijrooto ilaah baa kuu gargaaraya ilaahay waxaad ka helaysaa gargaar gargaar u dhigma uusan jirin baad ka helaysaa waxaad ka helaysaa khayr oo dhan baad ka helaysaa ardul hijra markaad tagto oo bedelkii ahalkaad ka tagtay iyo dhulkaad ka tagtay ilahay mid ka khayr badan buu kuugu bedelaya ilaahay wuxuu ku sakharaya dad mu'miniina oo ku soo dhoweeya oo sidoo kale quraba ah oo ansaar iyo iyo muhaajiriinba leh ilaahay wuxuu ku sakharaya makhluuqaadkiisa meelaadan ka filaneen oo aadan sawiran karin ayaa ilahay kaa irsaaqaya oo khayrkaasu ilahay ku siinaya hijrada darteed ilaahay wuxuu leeyahay waman yuhaajir fii sabiili illaah yajid fi lardi muraaqaman kathiiran wasaca waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih uma yudriku lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah wakaana allahu kafuura raxiima aayadda boqolaad ee suuratu nisa muhaajirka waxaa ugu filanba sharafan iyo fadli waxaa ugu filan kii hijrooday weli isagaan gaadhin booska u socday u hijroonaya haddii ilaahay geeridu ku timaado faqad waqaca ajruhu cala allah baa ilahay yidhi muhaajirkii dhul galay ee meeshii loo hijrooday tegay ayuu la ajar noqonaya ajargii hijrada wuu helayaa yuuba gaadhin meeshii waa tijaarad aad maaragtay raabixa u ah maxay saa u noqon weyday leanna adduunyadii baa la fududaatay adduunyadii buu ka dhex baxay markaasaa ilaahay ugu bedelay khayrkaas iyo inuu ajarkii hijrada siiyo isagoon weli meeshu hijrooda aan gaadhin marka qisada dumarkan musdacafaadka ima ka jooga waxay ku timi inay inoo ifiso ama inoo bidhaamiso cibaadatu lhijrati wanusrati lilmustadacafiin cibaadada hijradu inay cibaado tahay iyo muslimiinta loo nusreeyo loo gargaaro mustadacafiinta inayna cibaado aada u weyn tahay waxay kaloo ku tusaa ina hada diin laa yarda alistidcaaf diintanu inayan raalli ka noqonayn dadka muslimiintu inay ducafaa noqdaan bal waxaa waajiba in sabab kasta oo dadkaa lagu soo badbaadin karo la sameeyo dadkaa gaaladu ay dullaysanayso ayaa muslimiinta waajib ku ah fariidatuljihaad baa iyana maashay ayaad ku ka hadleen inuu yahay sanaamu lamr arrinka baarkiisa inuu jihaadka yahay taas oo ay maanta isku dayeyso dacwaadka jaahiliga inay jihaadka ay baabi'iso khadka ka saarto ilaahayna wuu diidayaa wayaba allaahu ilaa an tastamira shaamikhatan casiiza raayadda jihaadkana ilaahay wuxuu rabaa inay maaragtay ay socoto oo ilaa yowma alqiyaamati jihaadka uu socdo raayadaasuna iyadoo kor ah ay maaragtay baaqi noqoto marka dadka mustadcifiinta ee lagu haysto meelaha ilaahay maaragtay aan kitaabkiisa lagu xukumaynin ama dhul markii hore muslim ahaan jiroo ridda qabsata ha noqdo ama dhulka gaalada asliga haysataba ha noqde hijradu waxay inoo caddaanaysa marka diintaada aad ku badbaadi weydo inay waajibtahay inaad hijrooto waajib weyn inay tahay waajibka laga hormarinay laakiin haddaad door ka bido door bido inaad nolol fiican iskaga noolaato gaalada aad dulligaa iskaga dhex noolaato arrintaas waxa weeye arrinta haddaad naftaada ogolaato oo qaanuunka gaaladu ay dejisaan maalan intaad gaalo ku dhex noolaato ilmaha qaanuunada banaynaya ilmahaaga in lagaa qaato aad raalli ku noqoto dee marka adiga ayaa diintaadii maaragtay iska dayacay haddii aad saas samayn weydo soo hijroon weydo adigu awoodu leh masiirkaagu ma fiicno aayadda qur-aanka waxay leedahay qaaluu kuna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardullahi waasica fatuhaajiruu fiiha weye walaysa bihazl arrintu maaha ciyaar maaha dhulka gaalada ee diintaada kugu badbaadayn ee ubadkaagii muslimiinta dhashay lagaa qaadanayo gaalo iyo kaniisada gacanta loo gelinayo inaad ka hijrootaa waajib weeye haddaad samayn weydo adoo awood u leh masiirkaagu sida aayadda qur-aanku ay sheegtay waxaa weeye ilaa jahannama wa bi'sa almasiir weye ilaa jahannama wa bi'sa almasiir aayaddan qaaluu kunna mustadcafiina fi lardi qaaluu alam takun ardullahi waasica fatuhaajiru fiiha ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaacad masiira waxaa maaragtay qofka diidiila gelinaya oo qisadan aan ka faa'idaysana waxaa weeye ilaahay qofna inuusan maaragtay qof dumar ama rag mid kastaada qof muumina inuusan ajarkiisa maaragtay hadduu maaragtay loo dhammaystirayo waxaa kaloo kutusa qisadanu maaragtay saburka iyo fidaaga in nafta la huro ajarka ay leedahay ilaahay markii dadkanu maaragtay dadkii muhaajiriinta ahaa ee lasoo dhibay ee ilaahay dartii u hijrooday ee dagaalamay ilaahay wuxuu leeyahay fastajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unhaa bacdukum min bacd faaladiina haajaruu waukhriju min diyaarihim wauuduu fii sabiilii waqaataluu waqutiluu laukafiranna canhum sayi'aatihim walaudkhilannahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar hawaaba min cindi illaah wallaahu cindahu xusnu thawaab aayadda boqol sagaashan iyo shan suurat alcimraan hijradu markaa fadligaa badan bay leedahay iyo khayrkaas qofkii diintiisa ayau badbaadayna waajib ay ku tahay inuu ka hijroodo dhulka diintiisa wax loogu dhimayo ee lagu dullaysanayo suuradda suuradtu waa suurad aada maaragtay suurad fadligeedu aada u badan yahay weeyaan suuratu nisaa aada xoogga waxay u saartay alcaqiida iyo tawxiidka iyo iimaanka iyo in la radiyo caqaa'idka baadilka ah oo xujo maaragtay lagala hortago dadkaas iyo in laga digtoonaado munaafiqiinta waxay kaloo isla waktigaas xoogga saartay sidii usrada loo ilaalin lahaa ama qoyska muslimka loo ilaalin lahaa oo loo habayn lahaa calaaqada ka dhexaysa labada isqabo waxay kaloo ka hadashay xuquuqul arxaam dadka qaraabada sidimaad xuquuqdooda waxay kaloo ka hadashay oo caddaysay sida laysu dhexlayo iyo sida tarikaadka loo qaybinayo waxaa kaloo ka hadashay usus binaai dowlat alislaamiya dowladda maarata maaratay dowladahaas loo dhiso iyo dowladdu waxyaalahay ku taagan tahay waxay suuraddu ka hadashay aljihaadu fii sabiilillah bay ka hadashay kaasoo maaragtay ilaalinaya dhiigga muslimiinta iyo axkaamta jihaadkaay ka hadashay hada wasala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا